أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo dowladda elatari ayaa mar kale si adag oga hadashay damaca dowladda xabashida etoobiya ee ku aadan gaaritaanka baddacas maamul goboleedka gaalaraace puntland ayaa u goodiyey maleeshiyaadka daacad u ah kooxda hurdada soomaaliya ee ku sugan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada magaalada camaara ee wulaayada mudug maktabka dacwada wulaayadda islaamiga gedo ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada balad xaawe ee wulaayadahaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waa habeennimo talaadaha toban iyo saddexda bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartaniyo toddoba ku soo dhowada qodobada warkaas faahfaahsan dowladda eletariya ayaa mar kale si adag oga hadashay damaca dowladda xabashida etoobiya ee ku aadan gaaritaanka baddacaas haddaba warbixinta warkaasi waxa ina faahfaahinaya walaalkeen caliyare xilli dowladda xabashida etoobiya ay xoojisay damaceeda badeed islamarkaana ay si laba jabaartay dadaalkeeda ku aadan arrintaasi ayaa dowladda eritareya ay mar kale ku celisay mowqifkeeda iyo go-aanada masiiriga ah ee saameynta ku leh xeebaheeda wasaaradda warfaafinta eritareya ayaa qoraal ay ku daawacday mareegteeda ku sheegtay in isbuucyadan u dambeeyey ay soo yeerayeen eedeymo aanay waxba ka jirin iyo xogo khaldan oo lagu maran habaabinayo taariikhda eritareya iyo guud ahaan geeska afrika qoraalkan ayaa lagu caddeeyey in eritareya ay tahay dalxeebeed madax bannaan dekadaheeduna ay yihiin hanti qaran oo lama huraan ah sidaas darteed marnabo ma ogolaan karno ayaa lagu yiri qoraalka faragelin kasta oo dibadeed amba cadaadis lagu doonayo in lagu wiiqo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee eritareya wasaaradda warfaafintu waxa ay sheegtay in eritareya ay marar badan ku celcelisay in dekeduhu ay yihiin arrin ganacsi iyo horumarineed balse aysan ahayn arrin siyaasadeed amba ciidan waxaana lama horaan ah ay tiri in la kala saaro sheegashooyinka gacankurimiska ah iyo xaqiiqada dhabta ah ee jirta mar weliba waa cad yahay mowqifka eritareya wax gorgortan geli karana ma ahan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta eritareya oo sidoo kalena ka digtay warar been abuur ah iyo sheegashooyin la sameeyey oo ka dhan ah ayay tiri fahamka dhabta ah ee geeska afrika xiisada u dhexaysa eritareya iyo etoobiya ayaa kasii dartay bilihii lasoo dhaafay isbuucii hore ayayna ahayd markii abiy axmed uu si rasmi ah baarlamaanka etoobiya uga horsheegay in dekadda casab sifo sharci dare ah loogu wareejiyey eritareya islamarkaana haatan ay ka shaqaynayaan qorshihii ay ku soo ceshan lahaayeen maamul goboleedka gaalaraace puntland ayaa u goodiyey maleeshiyaadka daacad u ah kooxda hurdada soomaaliya ee ku sugan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas haddaba warbixinta warkaasi waxaaynu haya walaalkeyn marwaan maxamed taliyaha maleeshiyada booliska maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee puntland murtad muumin cabdi share ayaa isagoo la hadleeyey saraakiil iyo maleeshiyo ka tirsan maamulkaasi waxa uu digniin u diray maleeshiyo kale oo ka soo horjeeda murtadkan ayaa sheegay inaan hub loo ogoleen maleeshiyo kale oo aan ka amar qaadan maamulka uu farigiisu yahay magaalada garoowe wuxuuna xusay inay jiraan maleeshiyo kale oo hubaysan oo deegaanadooda ku sugan oo uu tilmaamay inay dhinacyo kale ku xiran yihiin mar uu arrimahaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi
amni darada la sheeg sheegay oo hadda ka jidha qodobkaa jira aan dadkuna caddayn la rabana wixii runtaa in la sheego hadhowdii wax ka soo noqon karaan qodobkaas baan un uun ka hadlayaa waxaa jira ciidamo kale oo hubaysan oo aan dowladdana ka amar qaadan oo qoryasita oo khalad ka imaan karo warku inuu diritan yahay waa fiican dowladda puntland waxay leedahay shuruuc waxaan rabnaa annaga ciidankaa keenayna maaha ciidan hubaysan oo u hubaysan isku hordhimaadyo waaweyn laakiin waa ciidan barosil dambe leh wixii xadgudba oo xadka dhaafa in aad nagu taageertaan in tallaabo laga qaado si daacada arrimaha siyaasadda ciidamadu waa ka madax bannaan yihiin qof aan ceyrsanayna ma jidho haddii nidaamka iyo dowladnimada la hor istaago inaan difaacno waa ku khasbanna hadalka taliyaha maleeshiyada booliska maamulka siciidini ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili deegaanada maamulkaasi la sheegay inay ku sugan yihiin maleeshiyo ka amar qaata kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo mushaaraadka ka goostay maamulka ridada puntland guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada magaalada camaara ee wilaayada mudug walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada magaalada camaara ee wilaayada islaamiga mudug ducaadda mujaahidiintu waxay booqdeen madaarista qur'aanka kariimka maraakiista haweenka wax ku bartaan ee ku yaala magaalada waxayna dowlaad baraarujina u qabteen macallimiinta haweenka muslimaadka ah iyo qeybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada camaara ee wilaayada mudug mas-uuliyiintu waxay la dardaarmeen dhammaan ummadda muslimiinta reer camaaro inay gutaan waajibaadkooda diineed iyagoona loogu baaqay inay iska ilaaliyaan dhagaraha cadowga allaah uu la damacsan yahay ummadda muslimiinta ah nadwa uu agaasinkeedu uu lahaa webdiga ka socda maktabka dacwada ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca magaalada camaaro nadwada waxaa ka soo qayb galay bulshada magaalada waxayna socotay muddo ku siman hal saac taas oo si weyn uga faa'iidaysteen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray nadwada ka dhacday masjidka jaamaca ee magaalada camaara sheekh maxamed axmed garaar wuxuu u sheegay dadka magaalada camaaro in ay u xuguntagaan kitaabka allaah iyo sunnada rasuulka wixii ka soo haran ay iska diidaan loogana baahan yahay u nusraynta shareecada islaamka iyo ehelkeeda dadka muslimiinta marjiciyadooda inay noqoto kitaabkii sunnada wixii xukunne kitaabkii sunnada in loola laabo kan wax xukumay inuu xukumo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka inuu ku xukumo kan xukuntamayo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka inuu xukuntamo kan doonayo xukun xukunka uu doonayo inuu noqdo xukmu lkitaab wasunna xukmu ullahi inuu noqdo waa iimaan waa islaamnamo waa wax waajib ku ah dadka muslimiinta ummatu muxamed sala allahu calayh waali wasalam aan laga maarmo maanta waxyaabaha gaalada ay ka dhigtay kontarabaan iyo waxaan loo dhowaan karin xukunka kitaabka alle iyo sunnada rasuulka ka mid ah sala allahu calayh waali wasalam gaaladii way diidanta horayna way u diidanayd laakiin horay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shareecadii ilaahay xukunkeeda gaalo kale ma tagsan jirin mana ka sugaynin oggolaashaheeda ya asxaabtiin saasay ahayn ridwaanullahi tacaala calayhim dadkii muslimiinta ah qiimaha badnaay saasay ahaayeen gaal ilaahay cadowgiisa shareecadii ilaahay inay xukumahayaan oo ay u xukuntamahayaan oo marjiciyadooda ay tahay u noqonahayaan kama sugaynin gaal inuu oggolaado kama sugaynin gaalka way kula dagaalamahayeenba way kula jihaadahayeenba ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo litakuuna kalimatullaahi alculya bay gaalka kula dagaalamahayeen gaalkiibaa maanta aan u gacangalnay ummadda islaamka gaaladii bay u gacangaleen markaase waxaan leeyahay xukunkii ilaahay baa iska leh kitaabka iyo sunnada loo noqon qofkii yidhaha waa irhaabi waa argagixiso waa asal raac waa xag jir waa in la qabtaa warka halkaasuu marahaya waa la arkay dad baa maxay ahayd kitaabka ilaahay meel iska dhigay gaaladii waxay raalli ka tahay qaatay dowladaan nahay bay leeyihiin qofka xukunka ilaahay wato waxay leeyihiin waa dembiile waa balaayo waxaasay akrinayaan jihaadkii baa ka mid ah jihaadka laftiisa qofkii jihaad aaminsan waa dembiile muslimiinta dhahda laga raraasanaya waa la beegsan qofka jihaadkaba aaminsano waa la jihaadi waa la jihaadi ku hay waa jihaad jihaad qofka ku hay kontarabaan waay sigaaba la haystaa sida xukunka loo diidan yahay jihaadkana loo diidan yahay marka waxaan naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan ku baraarujinahayaa in qof walba doorkiisa uu qaato qof walba doorkiisa inuu qaato diintii nebigeena aan ka dhaxalnay oo dhammaystiran tawxiidka asal u yahay oo kitaabkii sunnada aan ka qaadanayno waa inaan dhab siisanaa
jowladan uu sameeyey maktabka dacwada mujaahidiinta waxaa looga gol leeyahay sidii ummadda muslimiinta jahliga diimeed looga saari lahaa looguna hanuunin lahaa waddada toosan oo ay ku liibaani doonaan adduun iyo aakhiro intuba maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee gedo ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baled xaawe ee wilaayadaas munaasabadan oo ahayd mid siheersaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gebagabaynayay dowlo socotay muddo toddoba maalin ah oo maktabka dacwada wilaayadda islaamiga gedo u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka gadoondhawe oo ah deegaan hoostaga degmada baled xaawe ee wilaayadaas iyadoona dowladan loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada muruqmaalka gaadidleyda iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid dadkii ka faa'idaystay dowladan socotay muddada toddobada maalin ah ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda sharciga ay qaateen iyo siday uga faa'iidaysteen halkan noogu soo gabagaboobay dowlad noo socotay muddo toddoba beri ah waxaan mahadnaq ballaaran dirayaa alla subxaana watacaala intaa kadib waxaa ku mahadsan raggii soo qabanqaabiyey walaayada islaamka gobolka gado gaar ahaan degmada bared xaawa tinabada nagu soo gabagabowday waxay taabanaysay waxyaalo badan oo ay kamid tahay tawxiidka siyaasiyaadkana ka hadashay isina waxeeda ugu soo dhamaatay alla subxaana watacaala ayaana ku mahadsan waxaana ka qayb galay ganacsato gaadiidley iyo odayaasha dhaqanka marka si wanaagsan bay noogu soo gabagabowday dowrahaasoo maanta waxaa weye noo soo afgarantay waxyaabaha soo qaban qabin waxaa weye aad baan ugu mahadinaynaa waxaa weeye waa dowra aad waxaa weye ummadda u anfacinaysa marka maantana si fiican bay noogu soo gabagabowday aad waan ku mahadinaynaa ciddii soo qaban qaadisayna waxaa weye waan ku mahadinaynaa in nooga sii wadana waxaa weeye waan jecelnahay waa soo dhaweynayna deegaankayga waa gadoon dhawo ee odayaasha gadoon dhawaana ka mid ahay ilaahay baan ku mahadinaynaa allihii na xasuusiyey oo na haleeshiiyey uma bacdu dadkii islaamka walaalahana oo na soo gaarsiiyaan u mahad celinaynaa saqiir iyo kabiir gabar iyo wiil culmo iyo wax kasta siyaasiyaadkaas marka ilaahay baan ku mahadinaynaa uma bacdi waan ku mahadinaynaa in horey loo sii wado oo naloogu sii wadana aad baan u jecelnahay dowla muddo noo socotay toddoba maalmood baa maanta noo soo gabagaboday allah ayaa ku mahadsan dowladaas oo ay noo daadiinayeen maktabad dacwa walaayada degmada balxaawo aad bay ugu mahadsan yihiin ayigii iyo intii kasii sareysa oo soo qaban qaadisayba mahad ballaaran baan ucelinaynaa ucelinaynaa intii ka qayb qaadatay ama ka faa'iidaystayna mahad kale oo gaar ahaaneed baan ucelinaynaa walaayada waxaan ka codsanayna inay noo sidiyaadiyaan oo waa loo baahan yahay waa wax loo baahnaa waa lagu diirsaday welina waa loo baahan yahay inay noo sidiyaadiyaan
dowladan oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gadow u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka gadoondhawe ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka diiniga ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu